جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha shawaal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataib oo baahisay filim xiise badan oo lagu soo bandhigay weerarkii inqimaasiga ee godka jilecow ee magaalada muqdisho haddaba fariin noocee ah ayuu dirayay weerarkaasi falanqeen ayaad dhegaysan doontaan insha allah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga al andalus oo ka aragti dhiibtay filimkii xiisaha badnaa ee ay ka soo muuqdeen halyeeyadii fuliyey weerarkii godka jilacow codod ay inoo soo duubeen dhegaystayaasheenna iyo faallooyin laga dhiibtay filimkaasi ayaad maqli doontaan howlgallo lagu beegsaday ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhaacay koonfurta soomaaliya iyo dhulka n f d qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a kooxda riddada soomaaliya oo toddobaadkan xilka ka qaaday taliyihii ciidanka asluubta riddada kaasoo aad ugu dhowaa madaxa maamulka riddada koonfur galbeed ganacsatada suuqa bakaaraha oo dhigay dibadbaxyo ay uga cabanayaan boob lagu hayo suuqa khaliifa maleeshiyaadka riddada ee liyu booliska oo qof shacab ah ku dilay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna aan ku eegi doono caaw waxa uu noqonayaa mu'asasada alkataib ayaa baahisay filim xiise badan oo lagu soo bandhigay weerarkii inqimaasiga ah ee godka jilacow ee magaalada muqdisho haddaba fariin noocee ah ayuu diray weerarkaasi falanqeen ku aadan qodobkaasi waxaa inoo hayaa faysal xasan cali waad mahadsan tahay walaalka ee waxaa la baahiyey wathaa'iqi ee sida aad la socotaba soo bandhigayay duulaankii barakeysnaa ee uhiilinta madluumiinta ee lagu qaaday xabsiga godka jilicow labaiyo tobankii rabiicu thani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri filimkan oo la daawan karo muddo ku dhow saacad wuxuu qaadaa dhigayaa ee sooyaalka dheer ee xambaarsan gumaadka iyo tacdiibka ee ka jira xabsiyada cadowga iyo jawaab celinta lama huraanka noqotay ee ay bixiyeen mujaahidiinta dabcan weerarada ugu waaweynaa ee la fuliyey waxaa kamid ahaa weerarkii xabsiga boosaaso iyo weerarkii xabsiga godka jilicow oo ah mid asrada muslimiinta lagu soo furanayay dadka madluumiinta halkaas lagu dhibaateynayna loogu nusraynayay dabcan muuqaalka ee waxaa lagu daawan karaa oo la arkaya halyeeyada inqimaasiyiinta oo allaha fadligiisi nabadgelyo ah ku gaaraya goobta iyo murtadiintii loogu talagalay inay ilaaliyaan xarumahaas oo u qidmaynaya mujaahidiinta birtana ka qaadaya runtii markii aan muuqaalkaas daawaday waxaa igu soo dhacay sidqiga iyo ikhlaaskii aan ka arkay raggaas intii aan qaarkood kala kulmay mid ka mid ah halyeeyadaas oo ahaa darawalkii gaariga kaxeynayay walaalkeen cabdifataax allah shahaadadiisa ha ka aqbalo wuxuu ahaa qof aayad ah mar aan ka dalbanaynay inuu nagala qayb galo barnaamijkii bodkastiga ee waxaan xusuustaa hadal uu igu yiri oo ahaa walaal waxaan rabnaa inaan dhiigeenna ugu nusrayno ummadda ee hadal uma baahna xaaladda ay maanta ummadda ku jirto marnabo dabcan ma doonaynin inuu muujiyo camalkiisa laakiin maslaxo keentay darteed ayaa barnaamijkaas looga qabtay marka lasoo hadal qaado adkaarta iyo xuska allah waxay ahayd midaana afkooda ka go-in cajaa'ib aan ku arkay ayay ahayd marka su-aasha mar waliba raggaas ay isweydiinayeenna waxay ahayd camalkan allah agtiisa ma laga aqbali doonaa su-aasha ugu weyn ee macnaha u sameynaysay ee mar waliba isweydiinayeen taas ayay ahayd allah ma idinka raali noqon doonaa camalkan ma la aqbali doonaa inta kale ee goobtaas sidee lagu gaari doonaa ma la gaari karaa maxaan sameyna waxaasoo idil waxay u arkayeen asbaab uu allah fududaynayo haddii ay allah u tala saartaan dabcanna sidqigii uu ka arkayna allah waa uu u fududayay raggaas howlgalka intaas la eg inay fuliyaan marka sidii ay ugu dadaalayeen walaalahaas inuu allah iyagoo nool ka raali noqdo kadibna waxay noqdeen dad mustajaabu dacwa ah oo iyagoo dabcan dunida jooga ayaa wixii ay ku ducaystaanba uu allah si xaqiiqa ah u tusayay walaalka cabdifataax oo kale inta uu gaariga waday waxaad dareemaysaa inuu ducaysanayay ninkaasna wuxuu ahaa dabcan qof ikhlaaska iyo sidqigiisu ugu dadaalayay allah ducadiisa uu mar waliba u aqbalayay marna marka howlgalkaas looma tiirin karo xirfad ama xeelad rageed waa sidqiga ikhlaaska iyo howl idqaanintii ay ku tilmaanayeen raggaas saabiqiinta ahaa intii aan ka arkay waxaad dareemaysaa marka in walaalaha intii looga baahnaa ay la yimaadeen ee tabartooda ahaa intii aysan awoodinna allah ay u tala saarteen allahna natiijada aan aragnay ayuu howlgalkaas ka keenay waxaan arkaynaa marka in xitaa murtadiintii la doonayay inay ka hortagaan weerarkooda inuu allah uga dhigay adeegayaal iyaga u adeegaya halkan marka walaalka waxaa ku cad in waxaana dibdhigi kara ama waxa hore noo dhaqaajin karo inay tahay niyadeenna iyo waxa gudaheena ka guuxaya marka aan dhaqaaqayno oo howlgal noocaas oo kale aan u dhaqaaqayno waa inay iswaafaqaan waxa afka aan ka sheeganayno iyo waxa niyadeenna ku jira raggaas marka intaas ayaan ka dheehday sidaan allah ugu rajaynayana waxaan allah ka rajaynaynaa inuu allah ka aqbalo muuqaalka kale ee filimka ku jiray ee saamaynta lahaa waa sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo wiilkiisa sagootinaya cabdiraxmaan sheekh cali oo ka mid ah haliyadii istishhaadiyiinta waa mashhad kale oo isagana saamayn lahaa oo aad loo hadalhayo waana mid xujo ku ah dadka jihaadka gudihiisa jooga intaba aan la gaarin cadowga ee aan la dagaalamayno halganka marka yuu dhab ka yahay yuu dhalanteed ka yahay su-aashaas ayuu soo noolaynayaa muuqaalkan aan caawa daawanay waxaan aragnay sheekh cali inuu leeyahay arintan inaan muujino ma jecleen laakiin maslaxad ayaa keentay maslaxadaas maxay tahay marka waa laba arin in haddii annaga aan mujaahidiinta nahay inaan uga dayano kheyrkaas iyo wanaaggaas owlaaddeena aan jihaadka ku barbaarino shahaadada iyo qiimaheeda aan barno marka ay weynaadaan oo ay da-da gaashaanqaadka soo gaaraan ay garabkeena ka dagaalamaan iyo in cadowgeena uu ogaado inaanan marnaba annaga iyo iyaga sinaan karin inaysan aysan ku dhici karin iyaga in qadiyadda ay u dagaalamayaan ay ku bixiyaan waxa aan anaga bixinayno oo kale iyaga waxay ku jiraan dagaal ay doonayaan inay ka macaashaan oo ay ilmaha ka korsadaan adduunyo ay ku raaxaystaan xitaa haddii kumanaan dhiig abriye ah ay daadinayaan keliya waa inay iyaga iyo owlaadooda korsadaan oo ay nolol raaxan helaan oo keliya annaga laakiin waxaan ku jirnaa dagaal aan dhiigga iyo dhuuxaba u shubayno waxa ugu qiimaha badan ee haysanay inaan ku bixinno ay tahay oo nafteenna iyo tan owlaadeenna ah waana halkaas dabcan meesha lagu kala tagay waxaan allah weydiisanaynaa inuuna sugo nagu gallado inaan jihaadkan dhiigeenna iyo dhicaankeenna iyo dhaqaalaheennaba u hurno qaatumo wanaagsan iyo shahaado waddada allahna uu nolosheena kusoo qatimo runtii hogaanka jihaadka waa kaas waxaa sidan oo kale la xusuustaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday oo wiilkiisa sidan oo kale uu maalin maalmaha ka mid a sagootiyey camaliyad istishaadi ahna uu magaalada muqdisho ku galay cadowga allah marka waxaan leenahay ulaaika aabaa'i faji'nii bimilihim idaa jamacatna yaa jariiru lmajaamicu aad buu u mahadsan yahay faysal xasan cali ayuu kaasi ahaa ارجع صحبة ولات واستدرك تآخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii horena waan maraynaa dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka aragti dhiibtay filimkii xiisaha badnaa ee ay kasoo muuqdeen halyeeyadii fuliyey weerarkii godka jiracow haddaba waxaad kusoo dhawaataan codod ay inoo soo duubeen dhegaystayaasheenna bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan marka koowaad u mahad celinayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan khaasatan muslimiinta maanta qoriga sita ee halgamayso waxaan si qaas mar kale haddana ugu mahad celinayaa dhammaan ummadda muslimiinta khaasatan shacabka ku nool wilaayaadka islaamiga waxaan doonaya inaan ka qayb qaato barnaamijka quruxda badan marka koowaad waxaan u mahad celinayaa muasasada alkatahibs ee runtii ka qayb qaada soo saaradda filinka quruxda badan runtii innaga iyo dhammaan waxaa ee muslimiinta waxay si wanaagsan bay ugu bogteen filinka fariimo dhowr ayuu gudbinayay laakiin waxaa ka mid ah sida quruxda badan ee howlgallada ay mujaahidiintu abaabulaan khaasatan magaalo uu cadowga haysto oo runtii sida foojignaanta iyo is-ururinta badan ee runtii arrintaa loo fuliyo runtii aad bay u adag tahay in aad ka halganta magaalo laga haysto oo cadow gacantiisa ku jirto sidaas ay tahay mujaahidiinta waxay fikir iyo awood iyo maal iyo cududba isugu geeyeen si ay howlgallo ay ku naafeeneen cadowga ugu geystaan magaalooyinkai cadowga haystaan marka waxaad arkaysaa muuqaalka qeybtiisa hora mujaahidiinta oo ka gudbaya barkontarooladii ee laga waardiinayay godka jilicow waxaad arkaysaa mujaahidiinta oo si raaxa iyo dhib yar aayar ku marayo meesha waxaad arkaysaa mujaahidiinta oo gudaha u gelay godka waxayna taasi ku tusaysaa sida quruxda badan ee howlgalka loo abaabulay taasana waa runtii arrin ay cadowgu xitaa qirayaan oo leeyihiin nimankaas sirdoonkooda iyo siday wax u abaabulayaan waa si aan inaba la suuraysan karin taasina waa liiban uu cadowga qiray midda labaad waxaa weeyaan barnaamijkay soo jiidatay dhallinyaradii inqimaasiyiinta ee howlgalka fuliyey markii haddii aad dib u raacdo ama aad dib u eegto filinka xal ruux oo ka mid ah ayaa unbaa dhashay wixii ka horreeyey labada kun oo taas waxay kutusaysaa dhammaan dhallinyaradii howlgalka fulisay waxay dhasheen wixii ka dambeeyey sanadkii labada kun waa labaatan jiryaal iyo wax ka sii yar sidaa daraaddeed waa labaatan jir dhowr iyo labaatan jir marka ummad labaatan jirkeedii maanta halgamayo uu qori sito uu dagaalamayo weligeed horta lama loodin jirin lagamana reyn jirin maanta waxaad arkaysaa in dhallinyaradii furimaha jooga oo idil ee xarakada ay markaa intaa u badan yihiin da-daas u badan yihiin waa ummad marka labaatan jiradooda ay halgamayaan maanta qori sitaan ilamaaha in si fudud looga raaynayo waana mabaadii diimeed waxay ilaashanayaan dhulkoodii iyo deegaankoodii iyo caradoodii iyo diintooda ayayna markaa daafacayaan qodobka u dambeeya runtii xasaasiga cadowgana runtii xujo ku noqday innagana runtii aan kaga shidaal qaadanayno waxaa weeyaan in hogaamiyaashii ururka iyo cid kasta oo magaranaysa xarakada ee ka mid ah ay maanta caruurtoodii furimaha keenayaan waxayna taasi ku tusaysaa runtii inay baabi'inaysaa beenihii la isdhaafsan jira oo ahaa ina caruurtooda aynan xarakada magaranaysa hogaamiyaashooda ayna imaanin furimaha dagaalka taasi cagsigeeda ay joogaan waddamada shisheeya runtii horta beentaa way burburtay waxayna ku tusaysaa sida halganka dhab ugu yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaa daraaddeed saddexda qodob ayaan horta markii koowaad kusoo gabagabeyn lahay waxaan markaa marka ugu dambaysa u mahad celinayaa mu-asasada alka tahay garabka warbaahineed ee xarakada shabaab almujaahidiin iyo dhammaan howlwadeenadeeda sidoo kale cid kastoo ka qayb qaadatay asalamu calaykum raxmatullahi barakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan halkan ka salaamayaa bahda idaacadda islaamiga alandulis intaasii kadib haddaan fikrigeyga ka dhiibto muuqaalku wuxuu ahaa muuqaal aad u xiiso badan wallaahi bilaahi markaan daawaday waan qiirooday weligay muuqaalkanoo mar lama daawanin godka jila oo siday mujaahidiinta u galeen oo hasmiyeen kabacdana waxaan la qiirooday sida mujaahidiinta habsiga cadowga muslimiinta ugu sii daayeen waxaan kaloo halkan ka bogaadinayaa sheekheeni sheekh ali maxamuud raagi sheekh ali dheer alla xafideya oo wiilkiisa sagootinaya waxaa tusaale nooga filan inay jihaadka maanta meesha uu marayo meel hasaasi ay tahay marka intaasaan kusoo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bahda islaamka jazaakum allaahu khayr aljazaa filinkaas haddii aragtideeda aan ka dhiibto waxaa weeye filan oo maasha allah uu ahaayo io sheeg adii oo waxyaalaha ah isoo jiitayna waxaa ka mid ah walaalaha mujaahidiinta muwaxidiinta ah say u garab taagan yihiin walaalahooda muslimiinta ah meel walbay joogaan khaasatan qaybtaa isoo jiidatay waxay ahayd qaybtan saldhigga jilacow ee dawaaqiidii iyo dabatalifiidoo lagu burburiyey waxaa weeye waxaana ogaaday oo xaqiiqsaday cadowga inuu fashilan yahay fashil uu ku taagan yahay siradoonkiisa hay-adihiis siradoonkiisoo kala duwan inay fashilan yihiin walaalahana waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaalaa filinkaas waxaad ka fahmaysaa qofka haddii ilaahay subxaana watacaala isu dhiibo oo ilaahay subxaana watacaala uu ku xiran yahay wax walbo rajadiisa ay tahay in ilaahay subxaana watacaala u suuragelinayo maxaa yeelay min bidaaya ilaa nihaaya galitaanka magaalka yacnii socodka dheer oo waddada ay socdeen ilaa iyo meesha ay ka tagayaan waxay ahaayeen dad adakaarta ilaahay subxaana watacaala afkooda ku haayo ilaahay subxaana watacaala xifdintiisaan lagu helaa madda kale ani aan la jayaabay oo aan la tacjibay waxay noqotay filinkai waxaa soo muuqday halyeey oo aan wada naqaano kaaga sii daran wiilkiisi uu sagootinaya haddana intaas qaybtaas markaa arkay allah ilaa waxaas dhahay niyahow xarakada leen macnaha eeg iyaga lee ma ahne ilmahooda xitaa waxay u diyaar gareeyeen ama u tarbiyeeyeen in ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa la difaaco waxaana ogaaday wax walbo alla dartiisa inay kala weyn tahay anigoo arkayna dhinaca kale dadkan dabaaqiida ah ayagoo ilmahooda iska kaxaysteen oo dibidaha iska aadisteen meelahaas iyo io sheegaad iska damaashaadayaan oo furun iska badaaya inuu tago waxaawy hitaa aan u dhowaanaynin waddanka hitaa aan joogin marka jazaakum allahu khayr aljazaa wuxuu ahaa filan xiisihiisa wata oo maasha allah ah oo loogu gargaarayay dad walaalo ah muslimiin ah haddana kaaga sii daran muhaajir iyo ansaar ay ku wada kulansanayeenoo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa in la difaacaa waa filing inta aan daawanaya filmaanta alkataayib ay soo saarto filing igaaga qiiro badnaa ama igaaga farxad badnaa dhinaca kale dhinaca kalena markii la fiiriyo tacdiibka muslimiinta loo geysanayo oo dhibaatada lagu haayo filing igaaga murgeysa badnaa ma lahan maxaa yeelay wuxuu ahaa filing oo waxaasoo dhan wada kulansaday mar waad farxaysaa mar waad murugoonaysaa mar kaligaad oonaysaa mar waxaad xasuusanaysaa markaad fiiriso walaalaha sida adkaarta ay u akhrinayaanoo ilaahay subxaana watacaala cadowgii hindhihiisa ibir ugu dhigay waxaad dareemaysaa marka ku xirnaanta ama ku xirnaanshaha ilaahay aad ku xiran tahay wax walba inay ka weyn tahay wajazaakum allahu khayr aljazaa والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله واحد القهار العزيز الغفار مكور الليل عن النهار تذكرة ليل القلوب والأبصار الذي أيقظ من قلقهم من اصطفاه فزهدوا في هذه الدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه ولا ليال أرتي فيلم كوحوها فيلم آتيات أحي سبضا أو سوجي ذشله وايو cadowga ilaahay subxaana wa tacaala sidii loo dhagrayo iyo sidii iyo sidii loo leynayo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan waayo aad iyo aad markaan arkay walaalihii godka jilacow si fudud ku galaya aad iyo aad aan u farxay iyo camladiisa shaadiga markay ka dhex dhacday iyada xeradaasi ilaahay subxaana wa tacaala ayaan weydiistay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka aqbalo walaalahayga camalkooda ikhlaas ilaahay ooga dhigo inta soo qorshaysay ilaahay subxaana wa tacaala inuu ooga dhigo eegana dembi dhaaf gaaladan maanta meeshaas waa la arkay in badan muslimiin badan lagu gumaadaa gabdho sharaftooda lagu ciyaaray meeshaas meel wanaagsan ma aan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ilaahayow ilaahayow gaalada jebi ilaahayow mujaahidiinta guulsii ilaahay waan ku baryaa ilaahayow addoommadaada waaye ilaahayow guulay ilaahayow gaaladan dakum daakum ilaahayow ka dhig ilaahayow mujaahidiinta dhammaantooda xifdi ilaahayow inta shahiiday shahaadadooda ka aqbal ilaahayow inta dhaawacana dhaawacooda bogsii ilaahayow waan ku baryaa camalkoodan ikhlaas ka dhig mujaahidiinta asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan aragtideeda ka dhiibto filinkaasi horta hore waxaa filin aada iyo aada xiiso badan waxaana isoo jiitay wallaahi markii aan arkay shiikheeni iyo waxaweye wiilkiisa oo isgarab taagan oo shiikh wiilkiisa guutinayo wallaahi aad baa ula qiirooday wallaahi maasasarkataa mar waliba umahad celinaynaa ilaahay ka sokow filimkan wallaahi filim aada u xiiso badan buu ahaa filim waxaweeyaan muslimiin markay arkaanba waxaweeyaan ku dhiiranayaanoo mar walibana waxaweeyaan awood ay ku yeelanayaan marka ilaahi subxaana watacaalana ku mahadsan oona haweyaane u suurtageliyey geesiyadii weeraray godka jilaco waxaa kaloo isoo jiitay sidii barkarontaroorada cadowga ee mujaahidiinta ay u gudbeen iyagoona waxaweyan bad qaba ee tageen waxaweyan goobtii ay shaqada ay ka qabanayeen waa waxaweyaan arrin ilaahi subxaana watacaala gaar uu leeyahay oona ku galadaysa addoommadiisa muwaxidiinta aa jeclaysay inay waxaweyan ka dulqaadaan dadka muslimiinta ah mudmuumiinta ah ee xabsiga ku xirnaa marka waxaweyaane allah subxana watacalana ku mahadsan guushaasi waxaana noogu timid waxaa weeyaane taageeryar ilaahi subxana watacaala dhiigooda u bixiyey ilahi subxana wataala aan ku waasan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan ugu horeeyo amiirkeena wacweyda axmed cumar xafidahullah sidoo kale waxaan aad u salaamayaa dhammaan baxda iclaamka alka taybal khibaariya marka hore filinka waan daawaday anigoo ku fiirsaday wilaayadka islaamiga wilaayad banaadir waxaan dareenkii markaan fikir cabiro waxaa aada ii soo jiitay horta saddex qeyb u ahaa qeybta hore waa qeyb aan ka yaranahay qeybta dhexe markaad soo gaarto waxaad arkaysaa dhalinyaradii geesyada mujaahidiinta ahaa ee isku diyaarinaya howlgalkoodii barakeysnaa iyo khiyaadadoodii oo khidadkii iyo dardaaramaadkii wixii ujeedinaya aad baan ugu farxay waxaan aada ugu farxay qeybta dambe marka la soo gaaro alqaa'id sheekh caldheere iyo wiilkiisa cabdiraxmaan taqabalahullahu shaata oo sheikhu uu sagootinayo ubadkiisii weliba ugu jeclaa taas waxay ku tusinaysaa warkii been abuurka ahaa ee kuwa xayridada ay sheegi jireen in qiyaadadu aysan carruurtooda u dirin howlaha jihaadiga ah taas ayayna ku beenooday marka waxaa leeyahay gaalay waa fashalanteen waad arkaysaan geesiyadaasay bar walba oo kontaroole aad u malaynayseen inaad difaaca mujaahidiinta ka geli kartaan waa laydiin soo jeeray insha allah madaxtooyada iyo waa laydinkugu tegi doona meel aana waxaa leeyahay gulufyadii dagaale gurguurtaya xertiisii goor hore bilaabeen gobolada shabeel iyo galgaduud ku qaadeen gasinadii bakool iyo galgaduudya hiiraan gulmiyay ka keeneen mise geeri badan iyo goblan bay ka keeneen mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan waxaa leeyahay guuleysta guuleysta garabkiinaan nahay insha allahu tacaala anaguna maalin maalmaha ka mida waan kusoo biiri doonaa safkiina insha allah bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala ee mahadna sugnaatay maxada bacda shaamee baan umahadnaqaana dhammaan baxda ka shaqeys idaacadda islaamiga ee alhandalus wali balana ilaahay sambarakaha maar welba juhdi iyo dadaal iyo wadan marka taan kale goodka jilcow weerarkii waxyeelinta dadka oo meel dheeraayo dulmiyaynu ku saabsanaan ciid iyadaa ay weerar una meel dheeraayo muslimiinta meel weliba dunida ku nooliin ku farxi yahay marka mujaahidiinta mabalena mar weliba guuleysadaasan lena insha allahu tacaala tan kale amiirkan guud ee sheekh axmed cumar abucuyda noonta ku salaamahay goordhow insha allahu tacaala jihaadkana sii wadi doona insha allahu tacaala فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا waa hagaag markana faallooyin laga dhiibtay filimkaasi waxaa inoo hayaa marwaan moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani haddii aan eegno faallooyinka laga dhiibtay filimka arkataayib ee loogu magacdaray uheedhinta madluumiinta ee ka dhacay godka jilcow baraha kala duwan ee bulshada ayaa si weyn looga daawaday dadkuna warcelino kala duwan ayay ka bixiyeen haddii aan mid ka mid ah soo qaadanno waa qof lagu magacaabo cabdiraxmaan yare wuxuu yidhi waxaan ka mid ahay dhallinyarada jooga dalka ani ahaan aragtideeda haddaan ka dhibto waxaan u arkaa guul ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo inay ka dhabaynayso qaar ka mid ah wixii loo aas-aasay sheekh caldheerena wuxuuna tusay in hadafka ay u dagaalamayso xarakadu yahay xaq maadaamauu u horay wuxuu ugu jeclaa oo ah carruurtiisa qof kale ayaa isagana ku bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axbaabi waxaan idinka soo salaamaa qurbaha rabbi ayaa ku mahadsan guusha uu gaaray sheekheenna sheekh calidheere waa guul aan tamaninayno rabbi ha xafido hana ka ajirsiiyo walaalkeen cabdiraxmaan sheekh cali waxaan daawaday daqiiqadihii ugu horreeyey ee la soo geliyey filimka waxaa i saameeyey hadalkii uu lahaa shiikhu ee ahaa haddii hooyo iyo aabbe iyo carruurtooda tahriib u direen annagu owlaadeenna rabbi ayaan ka iibsanaynaa inkastoo aan tahriibnay waxaan haysannaa caqiidadeenna maalinna insha allah safka jihaadka waan soo buuxinaynaa waa inala garab taagannahay ducada iyo gaarsiinta bishaarooyinka muslimiinta iyo weliba cadowga iyo ehelkiisaba si uu uga cibro qaato iyo ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa in yuhuudda laga waayo bariga dhexe ridadana soomaaliya samcan wa taacan qaa'idana abu cubayda ayuu kusoo gebagabeeyey qof kale oo lagu magacaabo maxamuud aadan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum run ahaantii filimka aad ayuu xiise u lahaa anigu waxaa i soo jiitay ayaa ahaa aabo wiilkiisii sogootiniya weliba isaguo og meesha uu u dirayo inuu ku baxayo taasi waxay ku tusinaysaa kanu sheegidda wuxuu aabbaha wuu aaminsan yahay oo ah in waddada alla lagu bixiyo naf iyo maal allaahu akbar mahadsanadiin wariyaasheenna guulaysta qof kale oo ka mid ah dadka ka aragti dhiibtay isdaarka alkataa'ib ku soo bandhigtay weerarkii inqimaasiga ahaa ee maxaabiista muslimiinta lagu xoreeyey ee ka dhacay xarunta godka jilcow ayaa dareenkiisa ku cabiray sidaan assalaamu calaykum waraxmatullah marka koowaad waxaa soo xirmay irid gaalada iyo gaallaraacyada u furneyd midaasoo ah in waxmagaratada ay ku qaldi jireen in al-shabaab carruurtooda dibadaha geystaan waxbarasho iyo caafimaad nolol la raadshaan marka kale waxay naxdin ku tahay islayaga sababtoo ah hadafkooda uguma run sheegi karaan sida xarakada oo maal iyo naf uma hori karaan iyagu waaweyn naftooda dhimasho ma rabaan sababtoo ah waxay ku tahay khasaare adduun ayadoo tii aakhirna suge marka saddexaad waxay dhiiragelin iyo basiin u tahay dabka ka holacaya geeska afrika iyadoona markaan dagaalka wixii caqabada ahaa uu ka soo gudbay allaha ka aqbalo walaalahaas muslimiinta soo furtay waxaan aad u salaamayaa ummadda muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan mujaahidiinta halgamaysa sidoo kale waxaan bogaadin u dirayaa bahda warbaahinta kala duwan ee xarakada andalus oo dadaalkooda iyo kartidooda nagu soo gaarsiiyo innaga oo dalka ka maqan assalaamu calaykum waraxmatullah khaalid axmed qof lagu magacaabo ayaa ku bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal waxaa iiga baxay filimkii qiimaha badnaa in umarada mujaahidiintu la diyaar yihiin naf iyo maal iyo xitaa ubadkooda una diyaar yihiin difaaca sharafta muslimiinta iyo diinta islaamka allaha xifdiye qof kale ayaa aragtidiisa filimka alkataayib ka cabiray sidaan magaciigu waa abuumaryan jooga muqdisho assalaamu calaykum waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta khaasatan mujaahidiinta bariga afrika waxaan bogaadinayaa weerarkii godka waxaan leeyahay allaah ka aqbala dhammaan shuhadadii ku shahiiday iyo intii ka qayb qaadatay camalkooda sidoo kale waxaa inta ka salaamaa dhammaan warbaahinta islaamiga filimka risaalada uu dirayo waxa waaye mujaahidiinta inay meel kasta ay gaari karaan sidoo kale waxay cadowga uga dhigan tahay dhabarjab aad u weyn waa meesha sirdoonka joogeen waxaan ku bogaadinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay ayuu kusoo gebagabeeyey cabdalla siin oo ka mid ah dadka aragtida ka dhiibtay filimka alkataayib ayaa yidhi madaxda soomaalida wuxuu ula jeedaa madaxda riddada xukunto gormay wiilashooda dagaalka jiiddiisa hore geyn doonaan mise daacadka ma ahan dagaalka garaad khaliif qof ay ugu qoran tahay ayaa yidhi anigu waxaa cajiib ilo noqotay in sirdoonka dowladda iyo kuwa shisheeyaha ay ka caajiseen hilidda xogtan oo ay shabaab la aamusnaayeen muddo sannad ah in weerar lagu laayay jawaasiis badan oo dowladda u shaqaynaysay uu ka qayb qaatay wiil uu dhalay hogaamiye sare oo shabaab ah inay shabaabku shaaciyaan mooye aysan sirdoonka dowladda ka warhelin yaab axmed maxamuud oo ka mid ah dadka facebooka filimka ugu aragtida dhiibtay ayaa isagana yidhi sheekh caldeere waa beeniyey dacaayadii ahayd caruurtooda dibadaha ayay geystaan kuwa kalena way ku khamaaraan arrinkaasi waa soo xirmay cabdiraxmaan cabdalla qof lagu magacaabo ayaa isagana yidhi al-shabaab madaxdooda ilmahooda waan aragnaa inay dhimanayaan fiqi iyo xasan sheikh aaweyn ilmahooda ibraahim garaad ayaa isagana aragtidiisa ku cabiray filimkan wuxuu waxba kama jiraan ka dhigay dacaayadii raqiiska ahayd ee dowladda ay ka faafin jirtay al-shabaab xaldheere wuxuu qadimay wiilkiisa weliba asigoo u sugootiyey goob ay adag tahay in laga soo baxsado sheecali wuxuu caddeeyey siday ugu go'an tahay in dalkan lagu xoreeyo shisheeyaha shareecada allahna lagu dhaqo ficilka sheekh cali sameeyey qof samayn kara aad buu u yaryahay xale markaan filimka daawaday waxaan soo xasuustay siiradii saxaabada nebiga sala allaahu calayhi wasalam iyo nafoornimadooda sheekh cali waa haleeyey taariikhda baal dahab ah ka galay cabdulaahi cabdi wuxuu yidhi waxaa meeshaas ka cad in ragga shabaabka hor socda in ayaga iyo carruurtooda u kala harin nafoornimada halka dowladda iyo carruurta dibadaha dalxiis ugu diraan injineer cabdulcasiis nuur wuxuu yidhi filimka waan daawaday dhab ahaantii wuxuu xabaarsan yahay fariimo mug weyn leh walaalka aragtida dadweynaha ay baraha bulshada kaga dhiibteen filimka alkataa'ib ee lagu soo bandhigay duulaankii uheelinta madluumiinta lama kala gaari karo balse waxaan kusoo gabagabeynayaa qof lagu magacaabo juweeriye axmeda oo aragtideeda ku cabirtay sidaa aabbe inuu wiilkiisa sogootiyo safar u dambeeye wallaahi waa xaalad aad u adag ilaahay shahaadada ha ka aqbalo dhammaantood
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag weli barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka markana howlgallo lagu beegsaday ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay koonfurta soomaaliya iyo dhulka n f d qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaanu ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiintu fuliyeen howlgallada ciidamada mujaahidiintu toddobaadkani fuliyeen waxaa ka mid ah weerar madaafiic ah oo ay ku garaaceen xerada ciidamada kufaarta yuganda oo ay ka samaysteen deegaanka mubaarag ee shabeellada hoose madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxayna kufaartu madaafiicdaasi u geysteen khasaare xooggan oo naf iyo maalba leh inta la xaqiijiyey waxaa howlgalkani ku bakhtiyey siddeed askari oo yugandhees ah halka ay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale oo isla kufaarta ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu waddada u dhexaysa ow dhiigle iyo mubaarak qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah halkaasi oo uu ku dhintay askari murtad ah halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo kale gaari cagaf ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa burbur xooggan uu soo gaaray howlgallada ciidamada mujaahidiintu toddobaadkani fuliyeen waxaa ka mid ah qarax lagu weeraray guriga uu magaalada baydhabo ka degan yahay xildhibaan cabdulaahi balaag oo ka tirsan baarlamaanka riddada waxaana jira khasaaro burbur oo soo gaaray guriga qaraxu uu ka dhacay dhanka gaarisa ee dhulka n f d waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka daayo ee hoos taga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday teendha saliibiyiinta ugu dhex taalay xerada waxaana jira khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhacdooyinka kale ee toddobaadkani dhacay waxaa ka mid ah maleeshiyaadka riddada liyo booliska ee dowladda xabashida etoobiya u adeegsato gumaadka shacabka muslimiinta ah ee soomaali galbeed ayaa waxay dil iyo xarig u geysteen dad rayid ah oo ku nool degmada shilaabo ee gobolka qoraxey oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya maleeshiyaadkan arxanlaawayaasha ah ee ku caanbaxay daadinta dhiigga shacabka ayaa lasoo wariyey inay si bareer ah u dileen qof shacab ah oo lagu magacaabi jiray cismaan cabaade faarax kaasi oo ka mid ahaa xoolodhaqatada ku nool tuulooyinka hoostaga degmada shilaabo dilkan foosha xun ee maleeshiyaadkani ay geysteen ayay dadka deegaanku si weyn uga caroodeen waxaanay sameeyeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan falkaasi iyo guud ahaan tacdiyada ay maleeshiyaadkani ka wadaan deegaankaasi isla maleeshiyaadkii dilkani geystay ayaa lagu soo warramayaa in haddana ay beegsi gaar ah ku bilaabeen rasaasna oodda kaga qaadeen dadkii mudaharaadeeyey iyagoo degmada shilaabana ku xirxiray shacab u badan ehelada qofka la dilay dhanka kale kooxda riddada soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada asluubta riddada kaasoo aad ugu dhowaa madaxa maamulka riddada ee koonfur galbeed kulan ay toddobaadkaani yeesheen golaha wasiirada kooxda riddada soomaaliya ayaa xilkii looga qaaday jenaraal mahad cabdiraxmaan oo loo yaqaanay taliishub murtadka xilka laga qaaday ayaa aad ugu dhowaa madaxa maamulka riddada ee koonfur galbeed murtad lafta gareen taasoo sababtay in xilka laga qaado xilkan ayaa waxaa loo magacaabay jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud oo horay u soo noqday taliyihii hore ee booliiska riddada markii xilka laga qaaday taliyashub ayaa amar ka soo baxay gurgurte waxaa lagu sheegay in sarkaalkan la geliyey xabsi guri iyadoona gurigiisa ay la wareegeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana loo diiday inuu muqdisho ka baxo dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo ahaa xogaayaha xisbiga j s b ee uu hogaamiye xasan sheekh ayaa iska casilay xilkii uu hayey kadib markii uu soo saaray war-saxaafadeed odowaha ayaa sheegay inuu dhowr jeer kala teliyey gurgurte inuu joojiyo siyaasadaha khaldan balse uu ka dhaga adeegay isagoona sheegay in xisbiga uu ka tirsanaa uu noqday mid uu gurgurte isaga keligii iska maamusho sidoo kale kooxda riddada soomaaliya ayaa weli sii wado dhulboobka ay ka wado inta badan degmooyinka gobolka banaadir iyadoona shacabku ay dhigayaan dibadbaxyo arrinkaasi ka dhan ah maleeshiyaad kumanaan ah ayaa toddobaadkani lagu daadiyey suuqa bakaaraha gaar ahaan halka loo yaqaano suuqkhaliifa oo murtadiintu ay boob ka wadaan kumanaan shacab ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka waxayna diidan yihiin in murtadiintu burburiyaan dhismayaashooda ganacsiga saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku wargeliyey ganacsatada in la burburinayo suuqa oo laga iibinayo shakhsiyaad iyo maanlaawayaal ah oo qayb ka ah dhulboobka murtadiinta dibadbaxyaasha ayaa habaar iyo eedeymo isugu daray xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya mid ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa oo goobteedii ganacsi ay burburiyeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sheegay in xasan gurgurte uu ku dhaqaaqay burburin dhanka kale ku dhowaad soddon iyo laba qof oo meydad ah oo u badan caruur ayaa laga soo saaray xabaal wadareedyo ku yaal magaalo lagu magacaabo kerijo oo ku taal galbeedka dalka kenya sida ay xogtu tabaaxayso goob ay leeyihiin waxa loogu yaro golaha qaranka ee kiniisadaha kenya ayaa la xaqiijiyey in meydadkani laga soo saaray kadib markii xog laga helay halkaasi nin ku takhasusay baaritaanada meydadka qaybna ka ahaa howlgalkaasi ayaa wariyaasha u sheegay inay arkeen meydad laga soo buuxiyey boco oo goobtaasi ku dugnaa toddoba ka mid ah meydadkani ayuu ninkan xusay inay ahaayeen dad waaweyn halka shan iyo labaatanka kalena ay ahaayeen carruur yaryar kuwaas oo weliba qaarkood la sheegay inay jireen marxaladdii uurjiifka waxaa kale oo ninkani uu ka dhawaajiyey in qaybo googo-an oo ka mid ah jirka bini'aadamka laga soo saaray goobtaasi isagoona carabka ku dhuftay in meydadka qaar u muuqdeen kuwo laga keenay cisbitaallada meydadka qaar ayaa la sheegay in la helay iyagoo bid qaba oo isku yaal halka kuwa kalena laga helay qeybo googo-an iyo lafo waxayna wararku sheegayaan in jirdil uu ka muuqdo meydadka qaar aad buu u mahadsan yahay yaasir moxamed ayuu kaasi ahaa والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen waa inaga inta intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu